yooxana cutubka kow iyo labaatanaad
waxyaalahaas dabadeed ciise ayaa mar kale xertii isugu muujiyey bakteberiyas agteeda oo sidatan ayuu isu tusay waxaa wada joogay simon butros iyo toomas ka la yidhaahdaa dudumos iyo natana'el oo ahaa kii kaanatii galiili iyo wiilashii sabedi iyo laba kale oo xertiisa ah simon butros wuxuu iyaga ku yidhi waan soo kalluumaysanayaa markaasay ku yidhaahdeen annana waa ku raacaynaa markaasay tegeen oo doonnida fuuleen laakiin habeenkaas waxba ma ay qaban laakiin markii waagu baryey ciise wuxuu taagnaa xeebta xertiisiise ma ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise haddaba ku yidhi carruur yahay wax la cuna ma haysaan waxay ugu jawaabeen maya markaasuu ku yidhi shabagga ku tuur dhinaca midigta ee doonnida waadna heli doontaane haddaba way tuureen oo ma ayna karin inay soo jiidaan kalluunka farabadnaantiisa aawadeed kii xerta ahaa oo ciise jeclaa ayaa ku yidhi butros waa sayidkii haddaba markuu simon butros maqlay inuu sayidka yahay ayuu dharkiisa guntaday waayo wuu qaawanaa oo wuxuu isku tuuray badda laakiin xertii kale waxay ku yimaadeen sixiimadda yar waayo kama fogayn dhulka laakiin waxay u jireen qiyaastii laba boqol oo dhudhon waxayna jiidayeen shabaqgii kalluunka haddaba markay dhulkii u soo degeen waxay arkeen dab dhuxulah iyo kalluun saaran iyo kibis markaasaa ciise ku yidhi iyagii keena qaar kalluunkaad hadda soo qabateen haddaba simon butros ayaa saxiimaddii fuulay oo wuxuu xagga dhulka u jiiday shabaqii oo ka buuxa boqol iyo saddex iyo konton kalluun oo waaweyn oo inkastoo ay faro badnaayeen shabaqii ma dillaacin markaasaa ciise wuxuu iyaga ku yidhi kaalaya oo quraacda oo xertii midkoodna kuma uu dhicin inuu yidhaahdo kumaa tahay waayo waxay garanayeen inuu sayidka yahay markaasaa ciise yimid oo qaaday kibistii oo siiyey iyaga kalluunkiina sidoo kale taasu waa markii saddexaad oo ciise xertii isu muujiyey markii uu kuwa dhintay ka soo sare kacay dabadeed haddaba markay quraacdeen dabadeed ciise wuxuu simon butros ku yidhi simoon inayoonisow kuwaan ma iga jeceshahay wuxuu ku yidhi
haa sayidow waad og tahay inaan ku jeclahay markaasuu ku yidhi baraarkayga daaji haddana wuxuu mar labaad ku yidhi isaga simoon inayoonisow ma i jeceshahay wuxuu ku yidhi haa sayidow waad og tahay inaan ku jeclahay markaasuu ku yidhi idahayga ilaali markii saddexaad ayuu ku yidhi
simoon inayoonisow ma i jeceshahay butros ayaa ka calool xumaaday waayo wuxuu markii saddexaad ku yidhi ma i jeceshahay markaasuu ku yidhi sayidow wax walba waad og tahay waadna garanaysaa inaan ku jeclahay ciise ayaa ku yidhi idahayga daaji runtii runtii waxaan kugu leeyahay markaad yarayd adigu waad guntan jirtay oo waxaad mari jirtay meeshaad doonaysay laakiin markaad gabowdid gacmahaad kala bixin doontaa oo mid kalea kuu gunti doonaa oo wuxuu kuu qaadi doonaa meel aadan doonayn wuxuu waxaas u yidhi inuu tuso dhimashaduu ilaah ku ammaani doono markuu waxaas yidhi dabadeed wuxuu ku yidhi isoo raac butros markuu jeestay wuxuu arkay kii xerta ahaa oo ciise jeclaa oo daba socda isagu wuxuu ahaa kii laafta ciise u tirsanaa wakhtigii cashada oo ku yidhi sayidow waa kuma kan ku gacan gelin doona haddaba butros markuu arkay wuxuu ciise ku yidhi sayidow kanna ka warran ciise wuxuu ku yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaan imanayo maxaa kaa galay adigu isoo raac haddaba waxaa walaalaha ku dhex faafay hadalkaas oo leh kaasoo xerta ka mid ahaa ma dhiman doono laakiin ciise kuma odhan ma dhiman doono wuxuuse yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imanayo maxaa kaa galay kan weeye kii xerta ahaa oo u marag furay waxyaalahan oo qoray waxyaalahan oo waxaannu garanaynaa maraggiisu inuu run yahay waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo ciise sameeyey oo haddii mid mid loo wada qoro waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaadeen buugagga laga qoro